بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى دروس في سلسلة شخصية المرأة المسلمة ayana waxaynu ku dhex jirnay qodobkii ugu dambeeyey weliba aakhirkiisa ayaynu ku jirnay waxaynu ka qaadaynaa markaa waa qodobkii waa fasalkii ahaa gabadha muslimadaasay ula dhaqmayso dadka mujtamaca aadeebta looga baahan yahay waxaan ka qaadaynaa caawa dirabaydno qodobka odhanaya laa tatadallacu ilaa talaaqi ayra gayriha litaxulla maxallaha ay macnaha gabadha muslimada ma dalbanaysa gabar kale oo walaasheeda oo muslimada inay la furo si iyada ninkii uu gaar ugu noqdo markaa ee ma dalbanayso wey macnaha gabadhii haddii gabar lala qabo ma banaana inay tiraahdo gabadha layla qabo ha la furo haddii iyadii aan gabar lala qabin markaa inay ninkii doonayay ay dhaahdo naagtaada fur markaad furtid kabacdi markaasaad guursanaysaa arrintaasi arrin bannaan ma aha waana arrin diintana ku xaaraam ah dhaqanka iyo akhlaaqda dadkana muslimiinta dhexdoodaana aan wax wanaagsan ahayn waayo sababtu waxa weeye qof walba ilaah baa qadaray wixii uu cuni lahaa marka qof walba wixii loo qoray buu kasbanaya oo maraya in marka la furo gabadhii uu ninku qabay uu yihahdo waan furayaa xaaskaygii markaasaan guursanayaa taasi waxay keenaysaa marka inaan qadartii ilaahay lagu raali noqon nebiguna waa nahiyey calayhi salaatu wassalaam oo xadiid uu nebigu ku nahiyey baa jira oo uu yihi walaa tas'alu lmar'atu dalaaqa alukhraa yaynan gabadha muslimadaahi uma banaana inay weydiisato in la furo tii kale waxa weeye si ay markaa iyadu litaktafica maa fii inaa'iha inay soo foorarto iyadoo ay hesho markaa wixii ay haysatay fii inaa'ihaa waxaa laga wadaa nafaqadii iyo wixii ay heli lahayd si ay u taraado markaa adiga keligeed oo ninkii uu keligeed markaa mucaasharadii iyo dhaqankii iyo waxa weeye dhaqaalihii iyo wax walba iyado isku koobto waana xadiis saxiixa oo muttafaqun caleyha bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan weeye ma banaana marka inay gabadhu dalbato ha la furo wa fii riwaayatin laa yaxilu limra'atin uma banaana gabadha muslimadaa an tas'ala talaaqa ukhtiha in walaasheed la furo inay weydiisato ay macnaha walaasheed fi lislaam walaasheed oo diinta kula wala ahayd waxa weye inay dalbato ma banaana si ay markaa iyadu u hesho wixii ay heli jidhay fa inamaa lahaa maa qudira lahaa qof walba wixii loo qadaray buu helayaa saa daraadeed marka wixii lagu qadaray unbaad helaysaa ha dalbanin marka ukti fillah iska ilaali waayo waa qadar rabbi qof walbana wixii loo qoray ayuu maraya imaam albukhaari baa warinaya haddaba gabadha muslimada oo diinteeda garanaysa oo caqliga le waxaa loo baahan yahay inay arrintaa iska ilaaliso ay gabadha walaasheedoo kale wanaag la jeclaato ee aynan xaasidin waayo haddii ay iyadu ma jecla in la furo qof jecel ma jiro oo dumarka laan jecel ma jirto iyadoo ninkeedii rabtay inuu furo haddaba haddaadan adigii jeclayn walaashaana hala jeclaanin waayo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi qofku iimaan saxiixa laga heli mayo oo kaamila ilaa uu naftiisa waxa uu la jecel yahay la jeclaado qofka walaalkiisa ay walaalkiis fi lislaam diinta kula walaaloobay iyo caqiidada iyo islaamnimada wa min huna halkaa waxaynu ka ogaanay markuu inooga caddaatay gabadha muslimada inaynan u banaanayn inay dalbato in la furo gabar kale si ay iyadu booskii markaa u gasho oo ninkii haddii uu weydiisto yidhi aan ku guursado inay tiraahdo maaha waan ku guursanayaa laakiin soo fur naagtaada oo waxa weye iska fur ama waxa weeye laba markaa la isla qabo inay midi tiraahdo ninkii fur midaan kale oo aniga keliya iqab labadaba ma banaana waayo arrin wanaagsan oo diiniyana ma aha waana arrin nebiguna nahiyey oo laa yaxilu hadduu yidhi waxa weye waa xaaraan markaa arrin xaaraana ayay noqonaysaa qodobka ku-xiga waxa weeye waynu kusoo qaadayno aadaabta kamid ah takhtaaru alcamal almunaasib liunusatiha gabadha muslimada haddii ay rabto markaa camal inay qabato oo shaqo qabato waxay doonanaysaa shaqo markaa munaasib u ah macnaha shaqadii gurigeeda laga hadlimayo lakin hadday dhacdo gabadhii inay shaqaalo noqoto waxay dooranaysaa shaqo markaa iyada munaasib u ah laakiin waa inay ogaadaan dumarku asalka diinta islaamka dumarka waxaa loogu talagalay guriga inay iyagu ka shaqeeyaan oo hawshii guriga ay qabtaan oo ilmihii koriyaan raggiina banaanka kasoo shaqeeyo hadday marka dhacdo wixii markaa daruura keento oo waxa weeye qofkii maba haysto qof biilaya qof ilmihii la korinaya ilmo agoonay haysataa ama ilmo aan ninkii shaqayn karin bay haysataa aduu duruuf baa timide marka waa inay doonataa oo ay haddii ay helayso shaqo markaa munaasib ku ah wa ilaa asalku waxa weeye inay gurigeeda joogto waayo gabadha muslimadaa imaa gabar markay tahay aabaheed iyo walaalaheed yaa korinaya oo waxa weye mas-uuliyaddeeda haya haddii la guursada ninkeedii hadday weynaato ilmaheedi iyo wiilasheedii iyo waxa weye ninkeedii mar walba iyadii mas-uul baa laga yahay oo waxa weye nafaqadeedii iyo waxa weeye nolosheedii waa loo diyaarinayaa oo ilaahay wuxuu ku waajibiyey ragga inay waxa weye iyagu mas-uuliyadda ay qaadaan oo nolosha ay raadiyaan dumarkiina ay noqdaan kuwo gurigii markii la yimaado lagu nasto oo waxa weeye degenaansho oo sakiino laga helo iyo raxmad in laga helo ayaa alihii subxaana qaadirka ahaa u dooray haddaba marka saasaa la rabaa in hawsha lagu wado amaa waxyaalaha dadka qarbiga looga dayday oo waxa weeye far arrintan hadda ay keeneen gaaladii gabadhii iyo wiilkiiba qof walba inuu naftiisii daberayo oo ordayo oo shaqaynayo oo rafaadayo oo dhibaato badan ay marayso oo shaqooyin adada ka shaqaynayso markaas ay burburtay waxa weeye usradii iyo gurigii iyo waxa weeye noloshii ay burburtay arrinta noocaas arrin fiican ma aha waayo sababtu waxa weeye ninkii iyo gabadhi hadday labadiiba salaadii gurigii ka jarmaadeen oo ay shaqo bilaabeen oo shaqo aadeen oo labadiiba ordayaan oo duurkii ama makribkii ay gurigii yimaadaan labadoodii oo daalan oo qof walba daalan yahay hadda markaa waxa weeye qofowna qof kale waxba uma samayn kartid oo qofna qofka kale daalkii iyo dhibkii iyo rafaadkii kama baabi'in karo waayo labadiiba waa daalan yihiin sidaa daraaddeed marka ayaa usradii burburta inay usradu burburtana wax wanaagsan ma aha waayo xaqiiqatan haddii la eego dumarku waxay ahayaan hawl aad iyo aada u culus waayo ilmihii bay dhalaysaa oo korinaysaa oo gurigiiba ka shaqaynaysaa hadda intaa waxba looguma dari kara marka intaas oo tarbiyadii ilmihii iyo cuntadii iyo gurigii iyo hawshii intaasaaba dhib iyo rafaad ku ah marka haddii la yidhaahdo dabadana kasoo shaqee oo waxa weeye shaqo tag oo waxa weye maanta oo dhan shaqaale iyo waxa weye dhib ku jir waa arrin mashaakila laakiin hadday dhacdo lidaruura inay gabadhii shaqayso waxay doonanaysaa shaqo munaasib ku ah oo iyadii u qalanta oo waxa weye aynan rag dhexgelaynin oo waxa weeye aynan ku dhacaynin wax diinteeda markaa dhibaato u keenaya ayay iska ilaalinaysaa wixii diinteeda dhib u keenaya ayay iska ilaalinaysaa oo waxa weye diinteeday ilaashanaysaa saas ayaa loo baahan yahay hadday marka saas samayso oo waxa wey ilaahay ka cabsato daruurana u geysa arrintaa oy maaragtay wax kala weyday markaasi waa u banaananaysaa inay nolosheedii daberato laakiin iyada oo nolosheedii haysata inay wax kala raadiso iska burburiso ma wanaagsana iyadoo gaalada ku dayanaysa waayo allihii subxaana qaadirka waxuu leeyahy afa xukmu ljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun yaa ka xukun wanaagsan ilaahay cid ka xukun wanaagsan ma jirto allihii subxaana qaadirkana wuxuu xukumay dumarkii waqarna fii buyuutikuna guryihiina ku sugnaadaa li oo jooga guryihiina raggiina waxaa lagu waajibiyey inay dumarkii nafaqeeyaan oo biilaan oo soo shaqeeyaan qodobka kuxiga waxaan kusoo qaadaynaa laa tatashabbahu birijaal gabadhii muslimadda ahayd raggii isku ekaysiin mayso ragguna dumarkii isku ekaysiin mayaan waayo waa arrin allihii subxaana qaadirka uu qadaray inayna ragguna sifo gaara oo lagu garta ay leeyihiin dumarkiina sifo gaara oo lagu garta ay leeyihiin ilaahay baa saa ugu talagalay oo u kala sameeyey wax walba xataa xayawaanaadku wax walba waa laba labo wa min kuli shayin khalaqnaa zawjayni laba labaa laga dhigay haddaba marka qolo walba wixii ilaahay u diyaariyey oo ilaahay ugu talagalay waa inay raalli ku noqotaa gabadhii marka ilaahay wuxuu ugu talagalay inay dumar noqoto oo waxa weye ay ka duwan tahay raggii raggiina ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu rag yahay oo ka duwan yahay dumarkii qof walbana ilaahay sifaat gaar uu siiyey haddaba inay gabadhii marka raadiso sifaadkii ragga waa arrin aada iyo aada u foolxun wey ama raggii ay raadiyaan sifaadkii dumarka saa daraaddeed nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu nacraday cabdullahi ibni cabaas waxaa laga warinaya qaal inuu yihi lacana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waa nacladay almutashabbihiina min arijaal binnisa dumarka isku shabahaya ragga nebigu waa nacladay wlmutashabihaat min annisaai birijaal ragga isku shabahaya almutashabihiina min alrijaali binnisa nebigu wuxuu nacladay ragga isku shabahaya dumarka wlmutashabihaati min annisaai birijaal ragga dumarka isku shabahaya raggana waa nacladay labada qolaba marka ninkiina lama ogola oo xadiidku xadiis saxiixa bukhaari baa warinaya fi saxiixihi ninkiina lama ogola inuu rag inuu isku shabaho dumarkii gabadhiina lama ogola inay isku shabahdo raggii tashbiihu marka wuxuu ka yimaadaa bay ihahdeen culummadu imaa dharka imaa lebiska habka loo lebisanayo timihii habka loo jaranayo socodka intaba codka hadalka kulli waa soo gelaysaa marka naagtii haddii ay surweel iyo shaati qaadato timihiina jaratay ay halkaa banaanka ordayso oo ay ninkii isku ekaysiiso hiya malcuuna nacladeeda ilaahay baa ku dhacaysa ninkii hadduu dumar isku ekaysiiyo dharkii dumarka qaato oo malcuun waxaa ku dhacaysa markaa caradii ila nacladii ilahay baa ku dhacaysa sidoo kale riwaayad kale wuxuu ku lehay cabdullahi ibni cabaas radi allahu canhuma lacana nabiyu sala allahu alayh wasalam almukhanafiina min arijaal mukhanafka waxaa la yihahdaa ninka isku ekeysiinaya dumarka wlmutarajilaati min annisa mutarajilna waxaa la yihahdaa naagta ragga isku ekeysiinaysa wa qaala nebigu wuxuu yihi akhrijuuhum min buyuutikum guryihiina ka saara oo ka cayriya oo guryaha ka saara waay faakhrija nabiyu sala allahu alayh wasalam fulanan hebel oo mukhanaf ah rag dumarka isku ekeysiin jiray buu nebigu saaray oo musaafiriyey cumarna xilligiisii mid buu isna saas oo kale cayriyo o musaafiriyey haddaba dumarkii iyo raggiiba bukhaari baa werinaya xadiidka midna lama ogola inay qoladii kale ay waxa weye isku ekeysiiyaan wa qaala can abi hurayrata radi allahu canhu qaala lacna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu nacladay alrajula ninkii yalbisu xiranaya libsata almar'a walmar'a talbisu libsata alrajul ninkii nebigu waa nacladay xiranaya dharkii dumarka noocuu doona ha noqdo dharkii dumarka ninka xirta waa malcuun gabadhii xirata dharkii raggana nebigu waa nacladay haddaba lama ogola inay gabari xirato dharkii ragga dharka raggu gaarka uleeyihiinna macruufka surweelka ah ka mid a shaatiyada ah ka mid a macawisaha ay xirtaan calaa kul qamiiskii dharka loo yaqaano ragga waa ka mamnuuc dumarka dharka loo yaqaano dumarkana waa ka mamnuuc waxa weeye ragga labadaas qofkii qofka kale ku xadgudba waxa weye nacladda ilahay waa ku dhacaysa iyo inuu qofkii markaa waxa weeye isagooba dharkiisii qaba socodkii iyo hadalkii uu kulli isku ekaysiiyo waxa weye gabadhii ay ninin iska dhigto socodkeedii hadalkeedii ay ninin iska dhigto ama ninkii uu iska dhiga naagnaag oo waxa weye labadaa uu ku dhaco intaana ma banaana oo waxa weye iyadana wuu soo gelayaa markaa waayo mutashabih buu noqonaya arrintaasi marka waa khatar waa in la iska ilaaliyo waxyaalo badan oo tashabuhu dhibaataa buu keenaa oo waxa weye nebiga calayhi salatu salaam in badan buu ka digay tashabuha gaalada la isku ekaysiinayo raggii dumar isku ekaysiinayaan rag dumarkii rag isku ekaysiinayaan waxaasoo dhan lama ogola marka marka dumar badan baad maanta arkaysaa oo waxa weeye isku ekaysiinaya raggii oo waxa weeye sureel iyo shaati ku taagan nacladii ilaahay baana ku dhacaysa waa khatar marka rag badanna waad arkaysaa oo silsilada dahaba xirtay dhegihii duranaya waxa weye dumarka isku ekaysiinaya ayadana waa arrin aada iyo aada u khatarah oo markaa nacladii ayaa markaa halkaas ay kasbanayaan qodobka kuxiga waxaan kusoo qaadaynaa tadcuu ila alxaqi ay addacwat ila allah gabadh muslimada waxaa looga baahan yahay addacwa ila allah inay samayso oo waxa weye wixii ay awoodi karto oo awoodeeda inay la timaado oo cibaadadii dadka ay barto waayo kaayada la inoo abuuray rag iyo dumarba ilahay wuxuu yihi wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun inay aniga icaabudaan un baan jin iyo insiba u abuuray wax kale uma abuurin haddaba haddii la inoo abuuray inaynu caabudno cibaadaduna waa ismun jaamicun likuli ma yuxibuh llah wayardaa wadacwatu min alcibaada cibaadadii ayay soo hosgelaysaa waxaa loo baahan yaha markaa waana waxa ugu fiican cibaadada ugu fiican weeye addacwatu ila allah waa cibaadaadka ugu wanaagsan ayay kamid tahay waxaa loo baahan yaha marka gabadhii muslimadaa haddii ilaahay uu diin baro oo ay diintii fahanto oo iyadu markaa ay waxgaranayso inay ciddii markaas ay gaarsiin karto dacwadii ay gaarsiiso oo xaqa ugu yeerto ayaa loo baahan yahay saa daraaddeed waxyaalaha adduunka marka la joogo la kasbanayo oo la shaqaysanayo oo waxa weeye ajarka laga helaya waxyaalaha ugu fiican bay kamid tahay waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wassalaam caliy bna abi aalib markuu la dardaarmayey fa wallahi lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xum min an yakuna laka xumru nacam in hal qof ilaahay kugu soo hanuuniyo gaaluu diin ugu yeerayaa maalintii khaybar bay ahayd waxa weeye nebigu waatuu yihi waxaan raayada siinayaa nin ilaahay jecel yahay rasuulkuna jecel yahay isaguna ilaahay rasuulkaba jecel cali bn abi aalib waatuu noqday soco buu yihi qaado calanka oo waxa weeye saaxadooda tag meesha ay degan yihiin oo xaqa ugu yeer iyo diinta iyo dacwada ilaahay inuu hal nin kugu soo hanuuniyo hal qof ayaa kaaga khayr badan inaad xoolo badan xumra nacam waxaa la yihahdaa geela gedgaduudan oo aada iyo aad waxa weye u wanaagsan xilligii carabta oo markaa la joogay maalka ugu fiican buu ahaa oo ninka geel leh fara badan oo waxa weye gedgaduudan oo qurqurux badan wuxuu ahaa ninka maanta taajirka dadku u yaqaaniin oo waxa weye dhaqaalaha faraha badan iyo xoolaha faraha badan haysta ayuu ahaa haddaba marka inuu xoolo fara badan lagu siiyo dahab iyo dollar iyo dinaar lagu siiyo maanta waxaa kaaga fiican inaad waxa weye hal qof uu soo hanuuno gacantaada oo diinta ugu yeertid waxaa kaloo kasii wanaagsan qofkaas oo iyadana nebigu ina sii baray qofkaa diin ugu yeertid oo dacwo ugu yeertid ajarkiisoo kalea lagu siinayaa intuu camal falayo man dacaa ilaa huda kaana lahu min alajri mithlu ujuuri man tabicah nebigu wuxuu yihi qofkii hanuun dadka ugu yeera oo khayr dadka ugu yeera waxa uu helayaa oo ajaru leeyahay ciddii raacday ajaradooda oo kale qofkii aad diin ugu yeertay oo diintii bartay oo diintii ku camal falaya oo waxa weye ajar loo qorayo adigana intuu kalaad ugu qorayaa oo ajar baa kaaga socda laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a lagamana nusqaaminayo ajaradoodii iyagana oo kaas camalkuu shaqaystay ajarkiisi ilaahay waa u qorayaa laakiin qofkii adigu aada ugu yeertay diinta ood xaqa gaarsiisay ilaahay tafadulan min cindihi ayuu wuxuu ka siinayaa ajar kaas oo kala la mid a oo waxa weeye abaalgudkiisii xadiidkan waa xadiis saxiixa imaamu muslim ayaa warinaya marka xadiidka akhirkiisa wuxuu ahaa fasahaadkuna waa la mid qofkii dalaalo iyo bidca iyo baadinimo dadka ugu yeera wuxuu helayaa waxaa loo qorayaa dembi kuwaasi dembiga ay samaynayaan kuwii raacay dembiga ay samaynayaan oo kalea loo qorayaa marka waxaa loo baahan yaha qofku inuu iska ilaaliyo inuu dadka waxun ugu yeero iyo bidco iyo wuxuunan cilmi ulahayn iyo shirki inuu ugu yeero xaqa iyo wanaagga iyo diinta sunnaha saxiixa bacda tacalum markuu isagu barta ka bacdi horta marka hore qofku waa inuu bartaa oo diintii fahma markuu diintii fahmo oo barto markaa ha ugu yeero dadkii marka waxaa dadka loogu yeerayo qofkii bilaa cilmi waxba uguma yeeri kara dadka waayo nebigu ilaahay wuxuu ina yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabicani nebiga waxa le waxaa ku dhahdaa dadka haadihi sabiilii aniga wadadaydii waata waa caddahay oo dadkaan ugu yeeraya calaa basiira ay calaa cilmin cilmi baan dadka ugu yeerayaa waa yaqiin caqiide saxiixa cilmi saxiixa baa anigu dadka ugu yeeraya iyo waman itabacanii ciddii i raacdayna waa saas oo kale waxay dadka ugu yeerayaan calaa cilmin wa basiira ayay ugu yeerayaan haddaba bacda tacallum ayaa dacwada la galaa oo dacwada dadka loogu yeeraa addacwatu ila allah waa arrimaha ugu wanaagsan oo jannada ilaahay lagu tago ilahay wuxuu yidhi waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu way iimaankii bay la yimaadeen waa kuwa khusraankii laga soo reebay dadkii markii la yidhi kulli khasaaray ku sugan yihiin waxaa laga soo reebay dadka sifaatkan leh ila aladiina aamanuu iimaan saxiixay la yimaadeen wa camiluu asaalixaati camal saalixana way sameeyeen oo waxa weeye camal saalixa ayay la yimaadeen acmaashii saalixayd watawaasaw bilxaqi xaqii bay isugu yeereen waa dacwatu ila allah watawaasaw bisabri haddana sabirkii oo qofku markuu yidhaahdo dacwo ayaan gelayaa oo dad baan diinta ugu yeerayaa laabudda inuu dhib iyo mashaakil inuu imaanayo waa inuu ku talagalaa oo dadkii qaar baa ku caayaya qaar baa dhib kukeysanaya waxaa la rabaa marka asabru in la sabro oo lagu sabro haddaba marka tacalumkaas qofku haba yaraatee waxa uu isagu markaa qofka ugu yeerayo waa inuu cilmi uleeyahay nebiguna wuxuu yihi balliquu canii walow aaya balliquu canii walow aaya aayadba allaha ka dhigee dadka iga gaarsiiye buu yihi nebigu haddaba aayaddii markaad cilmi uyeelatid oo aayaddii garatid oo macnaheedii iyo waxay amrayso iyo waxay reebayso ma iyo waxay xarimaysa iyo waxay xalaalaynaysa aayaddii markaad fahantid ama xadiidkii fahantid dadkii barmarkaa laakiin adiga oo aan dadkii adoon fahmin oo aan garanaynin ha odhanin dadkii baan ugu yeeraya waayo haddaad tiraahay jahli baan dadkii ugu yeerayaa waa masiibo waa arrin masiibo ah haddaba dad badan baa ku khaldamay oo waxaad arkaysaa nimaan waxba garanaynin sida dadkan tabliiqa iyo maar dad badan ay sameeyaan qofkii isagii cilmi ma leh wuxuu deliishanayaa leeyahay nebigu wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya ayna marka aayaddii aayaddii horta ma fahantay aayaddii ma taqaanaa aayaddii macnaha ay ka hadlaysa ma garatay ugu yeer dadka laakiin haddaadan aayaddii aqoonin hadde habaha ugu yeerin waayo wax aadan garanaynin lama raba inaad dadka ugu yeerto sidaa daraaddeed ayaa saxaabadii ridwaanullahi calayhim rag iyo dumarba waxay ahaayeen inay ducaad ducaat ila allah ay dadka diinta ugu yeeraan biqowlihim qowlkooda iyo waxa weeye maaragtay ficilkooda iyo camalkooda iyo dhaqankooda kula adacwu ila allah buu ahaa nebiguna waa u duceeyey dadka ilaahay diintiisa dadka ugu yeeraya nadara allahu mra'an samica m mina shay-an ama riwaayadaha qaarkood maqaalati faballagahu kamaa samicaha ilaahay wejigiisa ha nuuriye buu yihi ducada nebiguna waxa weeye waa mustajaaba oo allihii subxaana qaadirka ahaa qofka wejigiisa waa nuurinaya nadara allahu mra'an samica mina shay-a qofkii wax naga maqlay ey xadiid haddaada marka markaa nebigii hortaagnayn dadkii labay uqaybsamayaan qof markaa nebigii hortaagnaa uu ka maqlay iyo qofkaan markaa nebigii hortaagnayn laakiin ciddii nebiga ka maqashay kasii maqlay ama markaa uu soo gaaray sida hadda maanta inagoo kale xadiidkii nebigaad akriday waad baratay macnihiisi baa laguu sharaxay iyo wuxuu ula jeeday nebigu gaarsii markaa dadka haddaad dadkii sii gaarsid oo uu sharaxdid ducadii nebigaad kugu dhacaysa fa ruba mubaliqin aw caamin saamic aya xadiidka akriisa xadiidkan xadiis saxiixa imaamu tirmidi iyo baa werinaya iyo waxa wey maaragtay keyrkiiba wuxuuna yihi waa xadiidun xasanun saxiix waa xadiis saxiixa waxaa halkaa marka inooga caddaatay qofkii doonaya inay ducadii nebiga ku dhacdo oo waxa weeye khayr oo dhan uu helo inuu dadka diinta ugu yeero waxa aad marka markaad adiga cilmigaagu haba yaraado inta aad taqaanid inaad ugu yeertid dadka waxaadan aqoon ha gelin oo wixi aadan aqoon waxa dhada allahu aclam laakiin waa inaad dadka ugu yeertaa wixii aad taqaanid oo aad markaa diin ahaan adigu u garanaysid oo aada fahantay waaya qodobka ku xiga waxaan kusoo qaadaynaa ta'muru bilmacruufi wa tanhaa can ilmunkar gabadha muslimadda waxaa laga rabaa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar cidda ugu horeysa oo alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar aad ku fulinaysidna waa cidda adigu aada markaa mas-uulka ka tahay sida inoo imaan doonta axaadiita qofku waxaa rabaa gurigiisa ilmihiisa waxa weeye inuu wanaaggii amro xumaantana ka reebo diintii baro uu saa ugu tarbiyeeyo marka gabadhii haddii ay hooyo tahay oo gurigeedii joogto oo ilmaheedii tarbiyeynayso oo diinta ku tarbiyeynayso maantoo dhan alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar bay ku jirtaa waayo sababto waxa weeye intaas ilmihii ama wanaag bay faraysaa ama xumaan bay ka celinaysaa marka waxa weeye niyada in la hagaajiyaa la rabaa idinka oo camalkii ku dhex jira niyadiini inaad markaa ka dhigtaan addacwa ila allah wanaag badan baa ka helaysaan dumarkii ilahay wuxuu yidhi wlmu'minuuna wlmu'minaat bacduhum wliyaau bacd raggii mu'miniinta iyo dumarkii mu'miniinta iyaga ayaa weli isku ah oo waxa weye gaaladii iyo dadkii kale iska xiga weliba isku yihiin sifaadkooda waa maxay ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar wayuqiimuuna asalaa wayu'tuuna azaka sifaadkii maxaa loogu hormariyey ya'muruuna bilmacruuf dadka mu'miniinta waxa lagu gartaa wanaagga inay dadka ay faraan oo wanaaggiiba isfarayaan dhexdoodii wayanhawna can ilmunkar xumaantiina way iska nahayinayaan wayuqiimuuna asalaa salaadiibay oogayaan wayu'tuuna azakaa sakadiibay bixinayaan wayutiicuuna allaha warasuulah waxayna adeecayaan ilaah iyo rasuulka ulaa'ika kuwaasi sayarxamuhum allah kuwaasi waa kuwa ilaahay u naxariisanayo ina allaha casiizun xakiim haddaba aayaddaasi waxay inoo caddaysay waxyaalaha ugu muhiimsan oo qofka mu'minkaa sifaadka lagu garto inay ka mid tahay alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waa inuu marka qof walba ku dadaalaa oo hooyo walba ku dadaashaa iyadoo gurigeedii joogta inay dadkana xumaanta ka nahyido wanaagana ay dadka farto inay taas ku dadaasho ayaa la rabaa saasayna ahaayeen waxa weye dadkii saxaabiyaadkii iyo waxa weye dadkii wanwanaagsanaa salaf asaalix saasay wanaagga dadka u amri jireen xumaantana ka nahyin jireen laakiin dawaabid buu leeyahay alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waxa ugu muhiimsan dawaabidiisa xadiidka nebigu uu ku yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi qofkii arka munkar munkar waxaa la yidhahdaa wixii diinta islaamka khilaafa ayaa munkara wixii diinta islaamka khilaafa waa munkar ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ama ictiqaad ha noqdo caqiido wixii khilaafa diinta islaamka waa munkar haddaba man ra'aa minkum munkaran b falyugayirhu biyadihi qofkii arka wax munkara oo noocuu doona ha noqda ama qowl ama ficil ama ictiqaada oo ogaada ama arkaba indhihiisa ku arka ama cilmi u ogaada ha dooriyo ha joojiyo falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo fain lam yastadic haduuna awoodin fa bilisaanihi carabkiisa ha ku dooriyo oo carabka ha ka hadlo marka kan hore waxa weeye gacanta idii markaas adigu aada awood ku leedahay iyo suldo oo aad waxa weye adigu markaas amar siin kadhid gurigaagii ilmahaagii waxa weeye aada amar siin kartid ilmihii gacantii kaga qaban kadhid wixii doori munkarkii ilmahaagii xumaansa inay aragtay gacanta ka qabo jooji dhe oo waxa weye ka celi fain lam yastadic hadduunan awoodin marka qofkii fa bilisaanihi carabku ka hadlaya war ilaahay laga cabsada war waxaan ka daa war saan ma ah war ka joog rabbi ka cabsada ayaad leedahay oo waxa weye carabka aad ka hadlaysaa oo wixii waxaad caddaynaysaa waxaanay inayna diiniyan banaanayn hay fain lam yastadic haduunan awoodin fa biqalbihi waa kan ugu dambaysa carabkiina waxba waa lagaa diiday carabkiina waxba waad awoodi kari weyday ama waad bahadli kari weyday oo carabkiiba waxa weye dee waad cabsatay oo dhibaataa timid oo lafahaagiibaad u baqday amase waxa weye ma awoodi kartid oo haddii aada hadashay intaad hadashay baa waxba lagaa diiday gacan iyana waxba kama qaban kartid faman lam yastadic marka qofkii carabkiina waxba ku waayey gacantiina waxba ku joojin waayey fa biqalbihi qalbigaagaad awoodaa marka ay munkarkaa qalbiga ka nac oo isaga tag meeshii munkarka lagu hayay wadalika adcafu liimaan waana xadiis saxiixa oo imaamu muslim warinayo waxay yihahdeen marka culummadu tartiibkaasuu leeyahay munkarku midda ugu dambaysa waa inaad wixii qalbiga ka nacdi dadkii munkar bay samaynayaan gacan kama joojin kadid carabna wax kama qaban kartid oo lagaa diid afkii marka markaad ka hadasho waxba lagaa diiday qalbiga ka nac qalbiga intaad ka nacdid weliba waa inaad faariqdaa bay yihahdeen culummadu oo meeshii munkarkaa lagu haya aad ka dhaqaaqda sida dad badan sameeyaan oo ku dhahaya intuu munkarkii dhex fadhiyo aniga waan amro waa layga diiday ma soconayso waxaa la rabaa munkarka adcafu liimaan meesha uu nebigu ka yiri meesha munkarka lagu hayo oo xumaanta lagu samaynayo inaad ka dhaqaaqdid u naseexee qofka wanaag u sheeg hadduu kaa diiday marka naseexadii iyo wanaagii oo uu qaadan waayey waa inaad markaas meeshii ka dhaqaaqda ma aha marka inaad adigii markaas ag fadhidid oo waxa weye aada u sheekaysid oo waxa weye raalli kaga noqotid waayo sida inoo imaan doonta arrintaasi arrin banaan ma ah haddaba marka waxaa la rabaa marka hore inaad munkarka markaa ka nahiyeysad qofka si naseexa oo wanaagsan addiinu naseexa buu nebigu diintu waa naseexo ummadoo dhan bay naseexo u tahay waxaa la rabaa markaa si wanaagsan inaad waxa weeye uga nahyid oo ugu naseexaysid oo waxay wanaag u sheegtid hadduu kaa diida marka oo uu qaadan waayo qofkii ka dhaqaaq markaa meeshii isaga tag ha fadhiyin marka meeshii oo waxa weye ha iska ag fadhiyine waa inaad banaanka ka martaa oo waxaad ka dhaqaaqda waxaa sugnaatay abubakar radia allahu canhu baa laga wariyey qiso inuu maaragtay maalintii uu qabsaday xukunka oo waxa weeye la doortay oo waxa weye maaragtay khilaafada loo dhiibay nebigu markuu dhintay calayhi salaatu wassalaam oo abubakar khilaafadii loo dhiibay ayuu dadku u khudbeeyey markaasuu yihi dadow waxaad akhriyeysaan aayaddan qur-aanka ah yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum dadka qaar baa aayadan daliishada oo shaydaanku si khalad ah u fahamsiiyey oo maxa bes haddaan anigu mar anigu hanuunay maxaa dad kale iga galay inaan dad kale isku mashquuliyo oo wanaag faro oo xumaan ka celiyo aniga la iima dirin naftaydaa la ii diray buu kuleeyahay arrintaasi marka arrin haboon ma aha arrin haboon ma aha waayo abubakar wuxuu nabigan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam oo oranaya ina annaasa idaa ra'w lmunkar dadku hadday xumaan arkaan munkar wax munkara oo ayna doorin markaa walaa yugayiruunahu ayna doorin awshaka an yum an yacumuhum allahu biciqaab waxay ku dhow yihiin markaa inay ciqaab kusoo degdegto oo ilaahay ciqaab ku camimo kulligooda waa xadiis saxiixa sida sheikh albani ku cadaynaya fi saxiix aljaamic sagiir marka ma aha inaad qofku uu yihahdo aniga mar haddaan anigu hanuunay anigu mar haddaan dariiqii xaqa ahaa qabsaday aniga cid kale shaqaday ma aha oo qofkii dhumaya isagaa dhumaya qofkii hanuunayana isagaa hanuunay qofkii diinta raacaya isagaa caqli leh arrintaasi arrin talbiisul ibliis weeye loomana baahna waayo sababta waxa weye qofkan shaydaan baa duufsan kara haddii adiga aada hanuuntay adiga laftigaagu kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum fatabayanuu allihii subxaana qaadirkahabaa ina yidhi idinkaba hadda kahor saasaad ahaydeen qof walba mar buu soo maray oo waxa weeye uu soo maray uunan hanuun gacan ku haynin haddii marka ilaahay ku hanuunshay oo dariiqi xaqaa kugu toosiyey waxaa la rabaa inaad dadka dariiqa xaqa ugu yeertid oo waxa weye aada waanaysid oo ay raacaan dariiqa xaqa nebiguna wuxuu yihi waladii nafsii biyadii lata'muruna bilmacruuf walatanhuwuna can lmunkar waxaad amraysaan dadka wanaagga xumaantana waad ka nahyinaysaan haddiidan saa samaynin ciqaab baa idinku imaanaysa oo kulligiin idin camimaysa reer bani israa'iil baa marka lagu ceebeeyey inay dadka xumaanta ka nahyi jireen maantuu xumaantii ka nahyinayaa markuu xumaantii ka nahyiyo ayuu markaa beri u imaanayaa qofkii xumaanta samaynaya markaasu waxa uu iskala fariisanayaa oo iskala sheekaysanayaa oo shaaha iskala cabayaa oo aadan moodinba kii uu awal xumaanta ka nahyinayay haddaba arrintaasi arrin wanaagsan ma ah waxaa loo baahan yahay qofka inaad xumaanta ka nahyidid oo taraahib ilaahay ka cabso xumaantan ka joog haddii uu ka joogi waayo mujaamalo lama rabo iyo waxa weeye qosol iyo wan iska ag fadhiyaya dad badan baa sameeya waxay ku leeyihiin qoladaan jaadka cunto waa iskala sheekaysanayna oo maxaad ula sheekaysanaysaa may waan u sheegay aniga jaadku inuu xaaraam yahay waan ka nahiyey laakiin iyagaa iska dayn waayey maxaad ula fadhidaa marka maad ka dhaqaaqdid oo waxa weye banaanka ilaahay aad ka martid taasaa marka loo baahanya laakiin waa inaynu ogaanaa alamru bilmacruuf wanahyi can munkar wuxuu u baahan yahay xikma marka waa inuu noqdaa qofka gabadha muslimada oo doonaysa inay ka qayb qaadato waa inay noqotaa xakiima oo xikmad isticmaalaysa oo waxa weeye siduu ilaahiyba subxaana qaadirka inuu yihi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana qofkii ilahay wuxuu leeyahay ugu yeera dadka bilxikma xikmad xikmaduna waxa weeye waa wadcu shayi fii maxalihi booskiisi in la dhigo wax walba waalmawcidati alxasana oo waxa weeye wana waano wanaagsan marka waa muhiim jiddan qofka daaciga noqonayo oo dadkii ugu yeeraya diinta oo alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar nahyinaya oo waxa weeye wanaaggii dadka amray oo xumaantii nahyinaya inuu noqdo qof xakiima oo waxa weeye kala garan kara goormaad waxaad nahyinaysaa goormaad ka aamusaysaa seebaad u nahyinaysaa dariiqee u maraysaa arrimahaasoo dhan qof fahmi kara inuu noqdo baa la rabaa wa ilaa hadduunan xikmad isticmaalin qofkii waxa weeye waa dhumayaa oo khalad buu ku dhacaya aada iyo aada in laisaga ilaaliyo weye marka waxaana kaloo loo baahan yahay inuu qofku iska ilaaliyo hadduu daaci noqonayo waxyaalihii dadkii melel ku keeni kara melel melelku waa caajiska iyo daalka iyo qofkii inay xoogaa wixii dhibsadaan maalin walba haddaad tiraahay dadkii waan waaninayaa maalin walba waxbaan u sheegayaa maalin walba muxaadaraan ujeedinayaa ma hadal dheer waa dadki waa karaahsanayaan laakiin waxaa la rabaa dadkii marmar in loo waktiyeeyo mawcidada oo waxaway markaa dad waanaysid sida cabdullahi ibn mascuud radi allahu canhu ayaa wuxuu ahaa ba la yidhi markuu kuufay halkaa joogay ayuu dadka khamiista unbuu dadka waanin jiray markaasaa waxa weeye qaar waxay yidhahdeen waxaanu jeclaanay haddaad maalin walbana waaninisid ayaanu jeclaan lahayn markaasuu wuxuu yidhi ama inahu yamnacanii min dalika annii akrahu an umil lakum waxaan karaahsanayaa inaad wixii idinka badbadato aada caajis markaa ku caajistaan oo idinku dheeraato oo waxa weye ayaad nacdaan laakiin waan idii waktiyeynayaa hadba wakti siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam isugu kaay bedbedeli jiray oo hadba wakti hadba wakti marka nebigu maalin walba saxaabada muxaadaro uma jeedin jirin maalin walbana waxa weeye ma wacdin jirin ee hadba ilaa wax munaasiba markaa inay timaado waa ka laakin waxaa la rabaa dadkii in wixii la jecelaysiiyo oo waxa weeye maalinba wakti waktigii aan maalin walba lagaga dhigin marka asbuucii laba jeer saddex jeer haddii maalin ama laba jeer la waaniyo dadkii oo kelmad loo jeediyo ay ku xisaabtamaan waa wax wanaagsan laakiin taasi waa midda dadkii oo dhan markaa isugu imaanayaan oo wakti loo samaynayo weeye amaa middan kaleo alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waxay ku xiran tahay iyadu saacad walba xilliga aada munkarka aragtid iyo ciddii wanaagga markaa in la amro u baahnayd ay aragtid iyadu waxa weye wakti loo xadidi mayo iyadu xikmad bay u baahan tahay iyo rifqi iyo dabacsanaan iyo in waxa weye tartiib looga dhaadhiciyo qofkii oo markaa la jecelaysiiyo oo waxa weye maaragtay bay u baahan tahay laakiin iyadu wakti badan oo waxa weye in hadba wakti loo sameeyo uma baahna waxyaalaha marka meelaha xikamka laga qaato waxaa ka mid ah xadiidkii mucaawiya ibni xakam radia allahu canhu assulami radia allahu canhu qaala wuxuu yihi isaga ka sheekeeyey qaala wuxuu yihi baynamaa ana usalli bu yihi maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam id cadasa rajulu min alqowm ay min almusaliin wuxuu leeyahay anagoo nebiga la tukanayno safkii ku jirna ayaanin hindhisay markuu hindhisay marka xilligaana waxayd inta aan la nahiyin salaada in lagu hadlo oo waquumuu lilahi qaanitiin ayna soo degin bay ahayd marka isagu ninkaan ninkaas soo islaamay oo isagu saasuu ogaa laakin waxaa soo degtay waquumuu lilahi qaanitiin marka nin isagu markaa cusubna waa ahaa oo diintii ku cusub sida xadiidkaba uu ku sheegayo markaasuu wuxuu yihi ninkii markuu hindhisay bu wuxuu ku yihi yarxamuka allah salaadiiguna ku jira fii awali lislaamna way is oran jireen yarxamuka allah iyo salaada iyo way isweydiin jireen laakiin waquumuu lilahi qaanitiin markay soo degtay ayaa la reebay hadalkii wuxuu yihi faramaani alqowmu biabsaarihim dadkii baan soo eegay faqultu waxaan ku yidhi waa tukla ummayaa waar hooyooyinkan idinka gablame maxaad iga eegeysaan maa sha'nukum tanduruuna ilay maxaad iisoo eegeysaan weli hadal buu sii wadaa marka bal intuu ninkaa hadal isku daray markii hore yarxamuka allah buu ninkii ku yidhi markii lasoo eegayna wuxuu yidhi waar hooyadin idinka gablantaye maxaa idinku dhacay oad iisoo eegeysaan salaadii marka ninkaasi haddii aan jahli loogu cududaarin iyo aqoon la-aantii aan amarku gaarin una cududaar helin salaadiisi waa buri lahayd markaa fajacaluu buu yihi yadribuuna biaydiihim alaa calaa afqaadihim waxay bilaabeen inay gacmahooda ku garaacaan bawdyada oo ay fahansiiyaan war aamus mana rabaan inay hadlaan waan aamusay buu yihi nebigii markuu tukaday marka salaadii dhameeyey ayuu markaa wuxuu yihi yaa hadlayey markaasuu wuxuu yihi aniga marka wuxuu leeyahay mucaawiya fa biabi huwa wa ummi ay fidaahu abi wa ummi hooyaday aabah baan ku furanayaa ma ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliiman minhu ma arag macallin ka tacliim wanaagsan isaga ka hor iyo kabacdi toona fa wallahi ma kaharanii ima ima canaanan oo wax karaahiya iyo wax dhibaata walaa darabanii imana garaacin walaa shatamanii ima caayin wax haba yaraatee ima dhihin dhibaata ah keliya wuxuu igu yidhi ina hadihi salaa laa yuslaxu fiiha shay-un min kalaami nnaas in la hadlo ma banaana inamaa hiya التصbiix والtakbiir waqira'at اlqur'aan intaa keliyaa la ogolya hay wuxuu u sheegay marka nebigu tacliimtii iyo aadaabtii ma u oran waxaa maxaad u samaysay oo ma caayin oo dhi waxaasoo dhan ma dhihin soomaalideena dad badan waxaad arkaysaa qof bay doonayaan inay xumaan ka waaniyaan war waxaan iska daa buu leeya maxaad saan usamaynaysaa waxyow saana oo saana saana qofkii markuu caayo oo dhibaato ku sameeyo buu leeyahay dee xumaanta ka nahyinay maxaad xumaantii ka nahyidaa horta adigiibaa sharaftiisii ku cayaaray marka waxaa la rabaa marka hore qofka in la waaniyo oo loo sheego dariiqa wanaagsan marka mucaawiya wuxuu leeyahay weli ma arag waxa weeye mucalim nebiga ka wanaagsanaa waqad sadaqa ma jirin nebiga mucalin ka wanaagsan oo ka dabacsan oo waxa weeye ka xikmad badan ma jirin mana jirayo oo ma imaanayo laakiin sidii dadku ay markaa sunnihii nebiga ugu daydaan oo qof walba uu ugu daydo dariiqii nebiga unbay u kala fiicnaanayaan oo waxa weye ay sunnihii u helayaan haddaba marka akhlaaqda daaciyaha waxaa kamida qofka daaciga noqonaya rag iyo dumarba xikmadaa inuu isticmaalo xikmadaa inuu isticmaalo waxaa kaloo kamid a akhlaaqda xumaan qofkii kugu sameeya inaadan xumaan ugu bedelin inaadan xumaan ugu bedelin oo matalan qofkii wanaag baad amartay ha caayin oo dhibaataha ku samayni oo waxa weeye sabir waayo watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri ayaynu soo marnay haddii aada mar xaqii dadka u dardaarmaysid inaad sabartid waa laabudda inaad sabirtid waa laabudda aadaabaha waxaa kamida marka iyaduna saas oo kale qofka xikmadda uu isticmaalayo haddaad doonaysid inaad si caama wax u nahyidid oo dadkii munkarka aada si caama ugu sheegtid qofkii sameeyey ha magacaabin ee waxaad dhahdaa sidii nebigu samayn jiray maa baalu aqwaamin yaquluuna kada oo yafcaluuna kada maxay tahay dad saas samaynaya so waxun ma aha waxaa in la sameeyo ma fiicna dadku waxayna iska daayaan baa wanaagsan waayo saasaa nebigu u nahiyey adiladaasaa ku soo aroortay adigu hadhihin hebelow maxaad saa u samaynaysaa dadka dhexdiisii laakiin markaad keligiintiin labadiina keliya khaladkii uu samaynayey haddii aada u sheegtay oo tiraahid khaladka iska ilaali oo ha samaynin oo wax fiican ma aha oo sir isaga aada ku siraysid waa baab gaara laakiin markii aad dadkoo dhan arrinta u sheegaysid qofka magaciisi ha soo qaadin ee waxa weeye khaladka uu galay waxa weeye markaa caddee oo waxaa dhahdaa khaladka noocaasa wax wanaagsan ma aha diintana kuma banaana saasaad markaa dhahaysa waxaa kaloo kamid a aadaabta loo baahan yahay ilaa mar keliya bay banaan tahay in qofka magaciisii la sheego waa markii qofka sharkiisa iyo xumaantiisa dadka looga digayo oo uu yahay masalan mubtadic didkii diintoodii ka kharaabinaya oo bidca ugu yeeraya oo waxun dadkii baraya kaasoo kale waxaa banaan in la sheego magaciis oo laga qabto ummadda oo la caddeeyo oo la yihahdo iska ilaaliya hebel yo ida fidnaynin oo bidco idinku ridin oo shirkigu idinku yeeraya bidcu idinku yeeraya in saasa loo baahan yahay haddii ay fur laga fursan waayo ama haddii lagu joojin karo isagoo magaciisii la sheegin markaa waa nicmo min allah wey waxaa kaloo kamid a aadaabta looga baahan yahay daaciyaha qofka rag iyo dumarba daaci noqonaya sidii nebigu ahaa calayhi salaatu wassalaam ay waxa weye anas leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waxa weye idaa takalama tak idaa takalama bikalimatin acaadaha halaatan xataa tufhama canhu markaa dadkii wax u sheegaysid hadalkaagii sariix ha ka dhigin hadal degdega oo waxa weye boobsiisa oo dadkii ayna fahmin lama rabo waxaa la rabaa hadalkii inay dadkii fahmaan oo aada si waadixa ugu caddaysid oo maqsuudkaaga iyo ulajeedada aada leedahay adiladeedii hadal keliyana lama rabee waxaa laynaga rabaa qofkii dadka wax u sheegaya inuu adiladana u sheego oo waxa weeye nebiga axaadiistii nebiga aayadihii qur-aanka aqwaashii saxaabada inuu intuu barto u sheega dadka oo gaarsiiyabaa la rabaa laakiin saddexda jeer nebigu wuxuu ugu celinayey in la fahmo salaamtana saas oo kale waa markuu nebigu salaamo dadka salaamta wuu kusoo celcelin jiray si ay dadku si fiican ugu maqlaan ayuu maaragtay uu saddexda jeer uga dhigi jiray bukhaari baa warinaya waxa weye xadiis saxiixa wa taqulu caaisha radia allahu canha caaisha waxay tiri kana kalaamu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam kalaaman faslan kalaam waadixa ay waxa weye aan isku jirjirin ay bayinan dhaahiran kalaam waadixa oo aan isku dhex jirin oo waxa weye waadixa ayuu ahaa kalaamka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye yafhamuhu kullu man samicahu qof walba oo maqlay uu fahmayo walu fiirsa markaa qof walba oo maqlay wuu fahmayaa baa leyi ay macnaha waxaa loo baahan yahay inuu qofka kalaamkiisii waadix uu yahay laakiin hadduu qofku kalaam aan la garanayn uu qarsoon ku hadlo waa arrin aada iyo aad aan wanaagsanayn wey marka waxaa loo baahan yahay inuu qofkii kalaam waadixa oo dadkii fahmi karaan oo waxa weeye nasiixadiisii ay waadix tahay oo dadkii qaadan karaan oo fahmi karaan oo qofna u baahnayn in loo turjumo oo hadhow waxa weeye muxuu saa ula jeeday iyo maxaa laga waday aan ahayn waadixa inuu qofkii la yimaado ayaa la rabaa hadduu marka qofku saa ula yimaado oo saa ugu waadixiyo waxaa imaanaysa markaa inuu qofkii uu kalaamkii fahmo kuna camal falo sidaas nebiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray waana xadiis saxiixa sida imaam abu daawuud iyo ay warinayaan iyo keyrkiiba marka kalaam waadixa oo aan wax qumuuda iyo wax laalaaba toonna ku jirin oo aan qarsoonayn ee waxa weeye waadixa baa la rabaa inuu qofkii ku hadlo oo waxa weye dadkii uu gaarsiiyo qodobka ku xigaa wuxuu oranayaa tucaashiru الnisaءa الsaalixaat wa almusaab almusaaxabatu waxa wey lisaalixiin dadka wan wanaagsan inay la saaxiibto oo gabadha muslimada mar walba dadka wan wanaagsan ay nafteeda ku tarbiyeyso ayaa la rabaa ee dadka xunxun ayna raacin waa inay fiirisaa dadka taqwada iyo caqiidada saxiixa ah waxa weeye dadka aadaabta dhaqanka islaamiga ah waxa wanaagsan ay ka faa'iideyso waa inay fiirisaa waayo ilaahay waxa uu yihi nebiga isagoo la hadlaya wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinat alxayaati addunya wla tudic man agfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaah wa kana amruhu furudaa aayaddan ilaahay wuxuu inoogu amray oo inoogu caddeeyey aadaab aad iyo aad cajiib u ah nebiga waxaa la yidhi ku sabir baaliya naftaada ku khasab oo la joog kuwa ilaahay caabudaya yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy galab iyo subaxba kuwa ilaahay baryaya salaada tukanaya cibaadadii la imaanaya waa mu'miniintii dadkii wanaagsanaa weeye yuriiduuna wajha ilaahay bay raalli ahaanshihiisa iyo wejigiisa raadinayaan oo ilaahay maalinta qiyaamaha inay arkaan ayay doonayaan rabbigii subxaana qaadirkaa wixii raalli uu ka yahay bay u sacyinayaan waa dadkii mu'miniinta ah waay walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinat alxayaati addunya iyaga ha dhaafin baa layi ishaadu yay iyaga dhaafin oo cid kale ha eegin adiga oo markaa doonaya dhaldhalaalka adduunyada walaa tudic man agfalnaa qalbahu can dikrina watabaca hawaah wa kaana amruhu furda ha raacin baa la yidhi gaaladii warkooda ha yeelin hawadooda kuwa raacay ee dhumay oo hawadooda iska raacay warkooda ha raacin ee la joog oo ku sabir kuwa mu'miniinta ah markaa faqriba ha ahaadee oo xilliga saas ay maaragtay laleeyahay waa xilligii dadka mu'miniinta aynan waxba haysan oo waxa weeye ay maaragtay masaakiin ahaayeen dadkii gaalada ahaana ay wax haysteen marka waa arrin aada iyo aad u muhiima weye sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa bicishratika alkiraam tucaddu minhum haddaad la joogtid dad wanaagsan iyaga unbaa lagugu tirin ha iyaga ayaa lagugu tirin haddaad laakiin dad kale la joogtid oo xunxun oo waxa weye aan qaymo lahayn iyaga ayaa lagugu tirinaya qofku waxa weeye almar-u calaa diini khaliilihi buu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam qofku waa wuxuu diinta qofka saaxiibkiisa ayuu ma aragtay la mid yahay oo diintii akhlaaqdii kaga dayanaya oo qofku saaxiib kama dhigan karo qof xun hadduunan isagii xumayn qofka xumi qof xun buu raadsan qofka fiicanna qof fiican buu raadsan hadda labada gabdhood haddaan tusaale usoo qaadano oo gabarina fiican tahay oo diinteeda ku dhaqmayso oo ynan xantii ogolayn oo ynan xumaan ogolayn midina ay dadkii xamanayso oo ay xun tahay ma wada socon karaan waayo markay qofkii xamatada ka joog bay dhahaysaa na ilaahay ka cabso oo iska daa tii kale karaasanaysaa marka waa la kala tegaya saaxiib lama ahaan karo laakiin haddaad aragti laba qof oo saaxiiba oo wada socda waa laba qof oo waxa weeye isku dariiqo ah haddaba markaan rabaa inaad dooratid labada qofka aad dariiqadiisa dariiqii wanaagsanaa haya dariiqi wanaagsanaa qofka haya ayaa loo baahan yahay sidaas daraaddeed markii khadir calayhi salaam iyo nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu yihi ma ku raacaa oo waxa weye intuu u tegey uu yihi ma ku raacaa hal attabicuka calaa an tucalimanii mima cullimta rushda miyaan ku raacaa oo waxa weeye inaan ku raaco ma ii idmaysaa qaala wuxuu yihi inaka lan tastadiic innaka lan tastadiica maciya sabraa ma aada awoodeysid nabiy llahi muusa wuxuu ku jawaabay marka wuxuu yihi oo uu ugu jawaabay qaala satajidnii in shaa allahu saabira walaa acsii laka amraa haddaba marka cabdun saalix baa ilaahay ku tilmaamay cabdun saalix baa lagu tilmaamay nabiy llaahi khadir calayhi salaam markii la yihi cabdun saalix weeye buu markaa nabiy llaahi muuse aaday marka waxaa la rabaa qofka saalixa oo diintiisii iyo caqiidadiisii wanaagsan tahay inuu qofku la saaxiibo ayaa la rabaa marka waa in la iska ilaaliyaa dadka xunxun oo waxa weye ku duufsanaya annaasu mucaadin ka mucaadin alfidati wadihab wadahab khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami ida faqihuu waalarwaaxu junuudu mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha اkhtalaf bu yihi nebigu xadiidka imaamu muslim baa warinaya xadiis saxiixa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam dadka waa junuudu mujanada ciidamo laysku keenay wey oo arwaaxda laga hadlaya arwaaxda nafta dadka ku jirta waa junuudu mujanada wixii isgarta ee is-ogolaada ee waxa weye maaragtay dhaqankoodi iyo dabeecadoodii isfahanto oo isku dariiqa itilaaf baa ka dhaxaynaya oo waxa weye heshiinayaan way wada soconayaan way wada sheekaysan karaan wixii laakiin aan isku dariiqo ku soconoo kala duwan isla markaba is inkirayaan way kala yaacayaan oo waxa weye ma heshiin karaan mana wada socon karaan waa in la iska ilaaliyaa marka sidaa daraaddeed buu nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wassalaam inamaa mathalu ljaliis الsaalix wa jaliis الsuu inaad la fariisatid qofka saalixa ee wanaagsan oo waxa weeye khayrka badan iyo inaad la fariisatid qofka xun mathalkoodu waxa weeye ka xaamil اlmiski wa naafik اlkiir ka xaamil lmiski ninka miskiga xambaarsan ninka catarka iyo miskiga iyo uduga gadaya oo waxa weeye waxyaalaha noocaasa wareejinaya oo ay ka soo carfayso agtiisa caraf iyo wanaag iyo ninka naafikulkiir waa ninka birta garaacaya oo waxa weye bahalkan buufinka afuufaya oo dambaska ku afuufaya wuxuu yihi marka nabiga calayhi salaatu wassalaam faxaamilu lmiski qofka miskiga watay ima an yuxdika yuxdiyaka in inuu ku maaragtay kusiiyo waxawy kugu carfiyo oo aad xoogaa uu ku mariyo wa ima an tabtaaca minhu inaad ka iibsatid waimaa an tajida minhu riixan ayiba horta saddexdaa arrimood baad mid noqonaysaa imaa horta inuuba intuu ku siiyo wax kuu mariyo oo xoogaa casarkii aad markaas casar aad ka marsatid imaa inaadba ka iibsatid oo halkaa casar kala tegtid oo intaad marsatid adigiiyo casarkii carabtii wata miskigii aada la tegtid wa imaa inuunan kuu marin waxna aadan ka iibsane laakiin caraf udgoon ay kaaga soo carafto oo riixdii iyo udugii iyo wixii kasoo carfayey aad halkaa ku raaxaysatid saddexdii jeerba marka wanaag baad haysataa marna khasaare ma qabtid waxaa lagu metelayaa marka ninkaas saddexdii jeerba wanaagga laga helay ninka saalixa qofkii la fariis ama gabarh saalixada gabadhii la fadhiisata imaa inay cilmi iyo wanaag ay ka hesho imaa oo uu waxbaro imaa ina waxa weeye uu waxyaalo faa'idaa ka helo imaa inuunan sharba kala teginoo waxba uunan dhibaato ah uunan ka helin oo xan iyo dhibaato iyo mashaakil oo dhan aan dembi aadan meeshii kala tegin marka marna ku khasaari maysid fadhigiisii waayo hadal wanaagsan baad ka maqlin erey fiican buu ku dhihin wuu ku waanin ama diin buuba ku bari oo cilmi iyo wanaag baad meeshii kala tegeysaa wanaafikulkiir kii birta garaacayay buu buunka afuufayey oo waxa buufinka afuufayey dambaska waxaynayey imaa an yuxriqa thiyaabaka inuu dharki kaa gudo oo waxa weeye wixii uu afuufayey dharkii inta dhimbilihii kaaga bidaan maradiiba kaa gubato haddaad ag fariisatid wa imaa an tajida minhu riixan kariiha mumtina riix qurmuun wata qof dambas lagu afuufay maxaa usoo uraya waxa bal carabta uu helayo maxay tahay haddii meeshii dambas la afuufayo aad ag fadhiisatay oo bir la garaacayo dambas la afuufayo dee adigii oo dhan waxaa kugu dhacayo markaa wax aan wanaagsanayn un baad meeshii kala kulmaysaa wa ilaa waxa weeye haddii aad maaragtay wa ilaa haddii kale adiga oo meeshii dharkii kaa gubtay ama dharkii oo kaa gubtay baad meeshii ka tagtay ama adigii oo caraf aan fiicinayn kuu soo urtay oo waxa aan wanaagsanayn ayaad meeshii ka tegeysaa saa daraaddeed marka sad mar walba khasaaraad qabtaa mar walba khasaaro ayaad qabtaa waanaad ogaatid marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku iska xadiidku mutafaqun caleyh ma aha macnaheedu in laleeyahay camalkaa qofka samaynayaa xun ma aha qofku ma xuma camalkaa samaynaya oo waxa weeye birta garaacaya waa shaqo waxa weeye waa camal la barto weeye oo waxun ma aha bal waxa weeye camaladii nebiyada ayay qaarkood ka mid ahayd marka ma aha in la leeyahay waa camal xun ee waxaa laga hadlayaa xaqiiqada meesha jirta waayo bir marka la samaynayo laabudda waa in hawl iyo dhibaato laga maro hawsha iyo dhibaatada laga marayana taxtaaju waxay u baahan tahay in waxaan la afuufo oo dhibaato iyo markaa waxa weye dambas iyo qaac uu meeshii ka soo boodo haddaba qofkii inuu u adkaystaa la rabaa laakiin matelka meesha laisku matelayo waxa weeye sida lagaa waxaa lagaa cayrinayaa inaadan qof xun la saaxiibin waayo qof xun haddaad la saaxiibtid waa ku xumaynaya dhibaatuu kuu geysanayaa mashaakil buuna kuu geysanaya sida daraaddeed waa in la iska ilaaliyo waxa weye qofka xun almar-u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofkiina ha firiyo qofka la saaxiibaya sidaa daraaddeed marka qaala abu bakr radi allahu canhu canhuma bacda wafaati nabiy sala allahu alayh wasalam cumar bu wuxuu ku yihi indaliq bina ilaa ummi ayman islaanti ummi ayman la oran jiray waxa weeye waa xadaanatu nabiy sala allahu alayh wasalam wa khaadimatuhu fi dufuulati markii nebigu uu yaraa islaantii soo korisay weye oo waxa weye gacanta ku hanjidhay waxa weye waa oo markii dambena uu nebigu intuu xoreeyey u guuriyey zayd ibn xaarita wa kana nabiyu sal l slam yukrimuhaa nebiguna waa karaameyn jiray oo waxa weye umu ayman waxa weeye islaan aada u wanaagsan ayay ahayd waayo iyadaa soo xanaaneyn jidhay baa nebigu markuu yaraa markay u tageen marka ayay oyday waa waa markii nebigu dhintay kabacdi cumar iyo abu iyo abubakr ayaa u wada tegey markaasay oyday faqaala laha waxay ku yaraadeen maxaa kaa boohinaya maa cinda allahi khayru lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam oo waxay moodeen inay u booyeyso maadaama nebigii dhintay ee nebigii soo xusuusatay faqaalat waxay tihi maa abkii an laa akuna aclama ana maa cinda allahi khayru lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam uma booye bay tiri inaanan ogeyn ilaa rasuulka ilaahay agtii waxa u yaal inay ka khayr badan yihiin adduunyada oo ilaahay agtii waxa u yaal baa khayr badan walaakin abkii ana alwaxya qad inqadac waxaan la booyey waxyigiibaa go-ay waxyigiibaa samada ka go-ay waayo waxay arki jirtay cumar iyo abubakar iyo nebigoo isla socdo waxyigu soo degayo markaasay saasay u oyday markay aragtay abubakar iyo cumar keliya oo aan waxyi kusoo degayn bal u fiirso markaasay iyagiina booyeen oo waxa wey iyagiina markaas ay arrintii intay dareemeen ayay booyeen oo ilma ka soo daadatay iyagiina bal u fiirso marka qofkaas mu'minada islaanta waa yeelkaa oo mu'minada saalixaddaa markay u tageen wax wanaagsan bay ka faa'iideen oo waxay xusuusisay waxa weeye cabsi iyo waxa weeye wanaag iyo waxa weeye waano ayay ka faa'iideen waa islaam waa yeela iyaguna waxa weeye waa culummadii iyo a'imadii islaamka abubakar iyo cumar weeye saa daraaddeed marka cayaar ma aha qofku inuu maaragtay qof saalixa waxa weeye u tago booqdo la fadhiisto jeclaado waa arrin aada iyo aada u wanaagsan iskana ilaaliya dadka xunxun oo waxa weeye saaxiibada xunxun ayaa loo baahan yahay wallahu aclam wabilahi tawfiiq in sha allah inta dambe ayaan kusoo gebagabeyn doonaa haddii rabbi idmo halkaas ayaan ku joojinaynaa caawa alihii subxaana qaadirkaan hayna waafajiyo wixii khayra oo dhan ilahigi subxaana qaadirka ayaan weydiisanayna subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa an astaqfirka waatubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin